بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين آه، قدومي waxaa sharaf ii ah in aan isiin baro xildhibaanadii gobolka uga soo baxay ee, doorashooyinkii golaha deegaanka oo aynu ku lahayn marka la isku daro gobolka awdal iyo selel ay nooga soo baxeen siddeed xildhibaan oo hore Ee, waxaa nasiib wanaag ah dadaal badan oo ay galeen ee, xubnihii xisbiga u joogay labadaa gobol oo iyo ay si wada jira u galeen xildhibaanadii nooga soo baxay waxaa maanta sharaf ii ah in ay noo soo biireen toban xildhibaan oo kale tirada halkan kula fadhida waa siddeed iyo tobankii xildhibaan oo wada jira Ee, waxaa kale oo aan rabaa inaan sheego ururada ay ka soo kala baxeen waa afartii urur ee nasiibka u waayey inay soo baxaan oo ay wada ganaysaan magacaantooda Ee, waxaa jira xildhibaan kale oo xisbiga kulmiye ahaa oo isna inoogu soo biiro halkan fadhiya
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، marka hore waxaa salaan mudan آه، marka hore waxaa salaan mudan guddoomiyaha xisbiga guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxda kale ee een, xisbiga xildhibaanada ku soo biiray iyo kuwa hore ugu jirayba ee kolley oo ka kooban afarta degmo ee gobolka selel iyo awdal ka kooban yihiin kolley anuu waxaan ka waxaan ahay member ka mid ah qolada councilorska ee degmada baki ee waxaan kusoo biiray xisbiga ah, waxaan kusoo biiray annaga oo lix ah kana tirsan xisbiga een, kana tirsan councilorska amase mudanayaasha degmada baki laga doortay kana kooban xisbiyadii tartamayay ee kala gegadisnaa gaar ahaan axmed xuseen sheekh waxau ka tirsanaa xisbiga xaqsool aniga oo cabdibisin maxmed nuur faahiya waxaan ka tirsanaa xisbiga muxaafidka ee kulmiye maxamed cilmi nuur agoon wuxuu ka tirsanaa isaguna xisbiga dalsan kolley xisbiyadii titamaya ayaan ka kala tirsanayn kuwii soo baxayna waanu ahayn saddex-iyo tobanka degmada baki waxaan goosannay kadib markii aanu eegnay indhaindhaynay siyaasadda ama bolotigiska boloticalka dalka nin kastaba dee waxbuu jeclaadaa u xiiseeya waxaan go-aansanay oon jeclaanay afkaaraha xisbiga ucud ka soo yeedhayay guddoomiye kuwaasoo beetar aragti ahaan iyo dhegaysiba aanu aragnay in sidaa rasiinkaa ama khibraddu ku jirta ama habka nidaamka maamulan ee qunyar socodka ah ee quruxda badan inaan ka tirsanaano xisbiga in the future si aan mustaqbalkayaga u toosino dalkayaga iyo diintayada wax ugu qabanno waxaan kusoo gabagabaynayaa hadal nin badiyeyna ma dhamaystirin baa layidhi nin in yaryina kama wada tegin baa layidhi taasoo maamaadeena hidiya dhaqanka ahayd ee aanuu soo gaabiyey waxaan kaga baxayaa barasho wanaagsan ucud iyo wada shaqayn fiican maanta laga bilaabo ilaa malagu inoo imanayo
waxaan jeclahay iminkana in ay laba kelmadood xaggan ka tidhaahdo sahra oo ah gabadha keliya ee gobolka awdal ka soo baxday
bismillahi raxmaan iraxiim halkan waxaan ka salaamayaa guddoomiyahayga cusub ee maxay ahaysay xisbiga ucid profeer faysal cali xuseen Ee, waxaan leeyahay waxaan leeyahay guddoomiye waxaan maxayse maanta halkan ee, ka caddaynaynaa inaanu taageero buuxa u hayno anigoo ah gabadha keliya ku jirta golayaasha deegaanka ee hadday baki tahay iyo hadday tahay salal iyo hadday tahay awdalba gabadh u ah oo silsilkiiba ka xaadirtay ka tirsanaa waxaan leenahay kolley toole tabasho badan oo jirtay awgeed ee, maxaan ku dhahdaa haddaanu nahay sad- gobolladaasi waxaanu een, maxaanku door bidnay inaanu een, hankayaga iyo taageerada iyadaba xisbiga ucid aan siino aanan maxaanku dhahdaa ka mid noqono Aad ayaan- iminkana waxaa kusoo dhaweynay xasan oo ahaa xildhibaanadii hore oo soo baxay ucud inuusan kelmadiisa ka ilaalo
بسم الله الرحمن الرحيم أم، بسم الله الرحمن الرحيم أم، waxaa horta waxaan inagu salaamaya ala salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali xuseen iyo dhammaan xildhibaanadayada ee xubnahay doonimaa ka soo baxaana kuwa nagu soo biiray iyo kuwa xisbiga ucid usoo baxay dhammaantoodba waxaan ugu salaamaya salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Een, waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsanahay maadaama oon guddoomiyihii xisbiga ucid ee muddo badan soo shaqaynayey een ambaa midiye ambaa midiyaha ambaa dhegeysi baan ilaa waktigaan kolley meelo badan ka soo arki jirnay Een, maadaama oon xisbigii gallay maantana aan meel wada fadhina waa iyadna waxay ii tahay mahad aad u weyn oo ilaahay loogu shukriyo Een, guddoomiye siday kuu sheegtay xildhibaanadu dhimo badan baa ka jirta horta runtii galbeedka dhimaha badanna xaqiiqda marka la yidhahdana in badan eh, dawladda maanta joogtaa iskale xaqiiq marka la yidhahdo waayo iminka iska qabsiga ilaa halkaa ka taagan doorashadii xalaasha u dhacday ey xalaal bay u dhacday iyoma dhicin ay isla odhan lahayd baa horta keentay ilaa iminka in ay dilil ka dhacaan oo dhibaato waxaa ilaa iminkadan maanta kasii taagan xaalada dhexdeeda ilaa waktigan guurtii wax la yidhaha bay jirtay tii way isku sii dirtay unoo guddoomiyihii guurti la haystay labadii qolo un guuri kuwana nabad daba doonayaan anu labada qolo reer kamid a mid kamid aan hay labada reer waxaa dhacday un kii xagga iyaga xigay unbuu qoladii kale intuu tegay unbu guddoomiyihii guurti la haystay unbuu ku yidhi qoladani waxay tidhi wax nabada ma doonayno hadda qolo walbana godaha waxay usoo fadhiisatay nabad odayadoodii loo keenay labada dhanba halkii laga qaadi lahaa un halkii laga raaci lahaa unbuu ku yidhi qoladani ma doonaysa nabad ma doonayna ti tii kalena fiq dhibaatada ilaa iminka wax alla laga qabtay ma jirto in madaxa la iskula maray waxaan leeyahay marka anigu guddoomiye dhibo badan baa yaala runtii xisbiga maanta cidda u sarraysaana waa adiga dhibaha waxaan leenahay ka xisbi ahaan maadaama anagu kuwii hoose nahay maantana aan xafiiskii usoo sarreeyey ku gudbin in lagala hadla dawladda dhibahay dadka ku hayso oo xisbigii aad u gudbiso aad u gudbiso dawladdii waxqabadkeegiina aanu dhaliilaha badan leeyahay waxa weeye culaysna lagu saaro in halkaa dhibaatada waayo somalilan waxay ku ay ku caanan maashay cuntay nama wada gaadha laakiin nabaddu wayna wada gaadho waa shaygan ku caanamaalay een aad iyo aad ugu nool ah tii caynkii ahayd baa la- la wiiqayaa oo kolba cida aan iyagiiba iminka runtii markaan kaga sheekeeya xared labada qolo cid walba usoo gool fadhiisatay maanta in dhibaatada ka taalla ama dhiigaga la kala qaato een xal iyo nololna lagu wada noolaa laakiin ciddii isku geynaysay baa laga dhexsaa dawladdii marna wasiirro unbay diraysaa muddooyinkii hore wasiiradii unbay haddana ka qaaday wasiiradaba roonaabaana allo dawladdii maxay maxay odhanayay kuwa waxay keentay un guurtiya iyagii un madaxa isku sii geliyey ilaahay baa igu goobjoog baan kaano waxaan leehay marka guddoomiye waxaan leehay hawlahaasi in lagala hadlo dawladda ood kala hadasho oo xoog lagu saaro rakshal si ay diyaar wax uga qaban lahayd ummadda halkaa taalle ee isku rugmanaysa amba dhibaatooyinkaa ka imanaya nabadgelyo darrada asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
imikana waxaan kusoo dhaweynaynaa hogaankii sare xisbiga imikana aan kusoo dhaweyno xubin ka tirsan guddiga fulinta axmed maxamed guriye
بسم الله الرحمن الرحيم لما واحد يكون سلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام وحنا همبليين يا عاد يا عاد وهمبليين يا حلوانا ذا أركي أقوم توديو أرك ويا أرجو ذا يتستي مركي مستقبل كيف كذا قد قرنك حركة ما أنت قرنك بدأي سكوتشتو عاد يا عاد بانو همبليين يا عاد يا عاد بانو سولوين يا عليه إن شاء الله تعالى وعد سوى عن بقوة درستين سعداشة بنعلمكم de saadash waxa weya waxa lagu lagu duulo weeyaan saadaashii siyaasadeed iyo saadaashii mustaqbal ee qaranka waad ka fikirteen insha allahu tacaala waa asiibteen bidni illaahi tacaala waxaan idiin rajaynayaa sidaa u aragteen inaan guusha insha allahu tacaala inoo gaadhno waxaan leeyahay hawl baa inoo taalla waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno dhammaanteen sidii aynu uga midha dhalin lahayn badbaadada iyo horumarka dalka iyo qabashooyinka bulshadu u baahan tahay sidii wax looga qaban lahaa idinkuna waa idin salaamaya waa idin soo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu